featured artist John Legend in just a few.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida ay xirfadlayaasha timajarista ku shaqaysta uga faa'iidaystaan maalmaha ciidaha dadkii waa noo imaanayaan maasha allah saaxiib aad iyo aad ugu qanacsanaa waa maalinta ugu shaqada fiican oo la shaqaysta waa haddana maalmaha ugu fiican waxaa waaye dhallinyarada kulli ay madaxa jirtaan inkastoo maalmaha kale inta aad jirama eegi jiran oo boqolkiiba siddeetan dadka ay iska mashquulsan yihin laakiin maalmaha ciida waa yowm farax waa maalinta ugu fiican madaxa la jarto qof kasta isqurxinaya waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan tartar ciyaareed lagu maamuusay bisha barakeysan ee rabadaan oo lagu soo gebagabeeyey magaalada boosaaso maalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida tafatire sare oo ka tirsan wakaaladda wararka ee associated press ayaa ku baaqday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo duqayntii cirka ee ciidamada israa'il ay ku bartilmaameydsadeen kuna burburiyeen dhismo ku yaalla magaalada khaza oo ay degganaayeen wakaaladda a p tv-ga aljaziira iyo warbaahin kale tafatiraha guud ee wakaaladda a p saali basbi ayaa sheegtay in dowladda israa'el aysan weli keenin caddaymo cad oo taageeraya sababta weerarkeeda oo dhulka la simay dabaqa aljalaa oo ka kooban laba iyo toban dabaq militariga israa'il ayaa sheegay in xamaas ay dhismaha u adeegsanaysay xafiis sirdoonkooda militariga iyo weliba horumarinta hubka waxaana afhayeen u hadlay militariga israa'il oo uu sheegay in dowladdiisu ay aruurinayso caddaymaha ay u diri doonto maraykanka hay-adda wariyaasha aan xuduudda lahayn ee loo soo gaabiyo r s f ayaa weydiisanaysa maxkamadda dembiyada caalamiga ah in ay baarto duqayntani inay ahayd dembi dagaal ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu ayaa sheegay shalay oo axad ahayd inuusa qorsheynayn inuu dhowaanahan joojiyo duqeymaha cirka ee gaza ka dhanka ah hadalka netanyahu ayaa yimid xilli diyaaradihiisa milatariga ay dhulka dhigeen saddex dhismo ah oo ayna dileen ku dhowaad afartan iyo laba qof tan iyo intii diyaaradaha israa'iil ay isniintii bilaabeen duqeymaha ka dhanka ah gaza ayaa waxa ay dileen ilaa iyo boqol sagaashan iyo laba falastiiniyiin ah waxaana ku jira konton iyo sideed caruur ah iyo laba iyo labaatan haween ah sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee gaza warka laga sii daayay tv-ga netanyahu waxa uu ku sheegay in weeraradaasi ay ku socdaan wakhtigii loogu talagalay si buuxdan ay u dhacayaan waxaan rajeynayaa ayuu yiri in wakhti dheer aysa qaadan hase yeeshee netanyahu waxaa warbaahinta c b s barnaamijkeeda face the nation ee gudaha dalkan maraykanka uu sheegay in weeraradani si dhaqso ah aysan u qorsheyneyn in ay wakhtigan usoo afjaraan oo uusan ka hadli karin xilliga rasmiga ah ee ay soo afjarayaan weerarada
halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna beledweyne dadka ku shaqaysta xirfadda timajarista ayaa sheegay in suuq wanaagsan ay helaan maalmaha munaasabadaha ciidaha lagu guda jiro warbixin la xiriirta sida xirfadlayaashaasi ku sugan beledweyne ay uga faa'iidaystaan ayaa waxaa ka soo diray halkaasi wariyahayaga xuseen xasan dhaqane dhallinyarada ku shaqaysata xirfadaha jaridda timaha ayaa waxa ay sheegeen in dhaqaale fiican ay ka sameeyaan jaridda timaha maalmaha ciidaha inkastoo ciidihii sanadihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne ay fatahaado ka jireen maasha alla horta ciidan maasha alla aad iyo aada suuq wanaagsan inkastoo ciida horbibax ay noogu soo aaday laakiin ciidan maasha allah laakiin ciida aada u fiican tahay aada loogu iidaa qabaha beledweyne maasha allah ganacsigana tamjaraha aadan ugu kala socdaa dadweynaha balweyne beledweyne aaday u iidayaan hadda khaasatan anaga tamjaraha wanoo kala socdaa iidi hore laakiin wax noo socda ma lahayn meel kasta biyo eed baxa soo maraama laakiin ciidan waxaa waaye qof dad ilmaha nala keenaa dadkii waa noo imaanayaan maasha allah saaxiib aad iyo aad ugu qanacsanaa waa maalinta ugu shaqada fiican oo la shaqaysta haddana maalmaha ugu fiican waxaa waaye dhalinyarada kulli ay madaxa jirtaan inkastoo maalmaha kale inta jirama eegi jirno boqolkiiba siddeetan dadka ay iska mashquulsan yihin laakiin maalmaha iida waa yowm farax waa maalinta ugu fiican madaxa la jarto qof kastoo isqurxinaya marka waxaan dhihi karaa maalintaas waa maalin shaqadeen aad ay u wanaagsanta anaga waa maalinka maalin aan ku tashan noogu jirto kulli waa jarmay u fadhiyaan weliba hadda qaar badan aad sii baxayo hadda qaarna waa soo naqanayaan intaan jarmay hore ninkas dooqiisa loogu jarayaa maasha allah intaas waa loo habeynaya waxaa waaye anigu aan faraxsannahay shaqadeyda waxaa yeele waa maalinta ugu fiican aan shaqaystaba maalmaha kaleento aan shaqaynayna shaqada waxaan ka baxnaa labaiyo tobanka ilaa kow iyo tobanka iyo bar laakiin hadda saddexdan beri oo hadda iidda oo nusufol hayso habeenkii saddex saac afar saac aan shaqada ka baxnaa inkastoo weli maalinta iidda ay beri camal ay tahay aan weliba sagaal saac guda xaafadaha aadayna aad aad kala fiican tahay waa kala weli waa kala dugan tahay xataa waxaa maalmaha aad ugu dhafarnaa xataa ma seexano haddaan ku afarno meesha shaqadan aad ugu dheer tahay wallahi waxaa jira dhalinyarada badan oo maxayd aan laga tegi karin asxaabta xataa dad waxaa jira maalinta iska shaqaysanaya oo ku dhahayo inuu habeenkii waqti dan baa imaanaya ha iga tegin shaqaan u baahanahay iyadoo waqtiga hore u shaqeyn jira lakin waqtigan waqti in lagu daro dhalinyarada ay ku imaadaan u shaqaysid waa u fiican tahay maxaa yeelay waa halka waqti oo laga faa'iidaysta waa dareemi kartaa inaan kastamarka qancino aan ugu talagelinay sooma maxaa yeelay waa maalin farxadda ay tahay dadkiina ay aad u badan yihiin dhallinyarada timaha jarta ayaa waxa ay sheegeen in maalmaha caadiga ah aanu jirin shaqo badan laakiin maalmaha ciidaha loo diyaargaroobayo ay shaqeeyaan saacado ka badan xiliyadii hore waxaana ay tilmaameen in xiliyada qaar ay dhacdo in goobta shaqada ay ka rawaxaan saddexda habeennimo ee saqda dhexe
maadaama lagu jiro maalmihii u dambeeyey aad iyo aad baa annaga khaasatan shaqadeenna xiliyadii mashquulkeedaan ku jirnaa marka waan diyaargaroobnay wallaahi run ahaantii annaga timajar ahaan xilli walba waa waa shaqaynaa balse mashquul unbay aan isdheernahay xilliga iidii xilliga kale haddana dadka aad bay u diyaargaroobayiin oo nin walbo hadduu hore u xirta iyo hadduu hore u jaraninba intaba inuu jarto uu jecel yahay saas laalligeed marka mashquul zaa'idaa la galayaa ummaddana muxuu ahaay ilaa habeenkii maalin iyo habeen intaba waa waan taaganahayoo inkastoon soomannahay tobankii dambena lagu jiro waan dadaalaynaa shacabka waa loo shaqeeyaa maadaama kastamarkeennii iid ayadoon ahayn aan u shaqayn jirnay waa lagu qasban yahay haddii la sooman yahay iyo haddaan la sooneenba in loo shaqeeyo waayo mala dhihi karo shaqo ma jirto waddanka shaqo wey jirtaa waddanka balse xirfad ayaan jirin dadka xirfadda ha ku tacalluq micnaha ha ku dadaalaanoo waayo nin walba xirfad ha la imaadaan dhihi lahay tan annagaa allifanay cidna noomaysa alifin haddana bulshadaan ugu faa'iidaynaa annagana waan ka faa'iidaysanaa haddaba xilliyada ciidaha ragga waaweyn iyo carruurta keebaa ugu badan oo loo shaqeeyaa waxaa ka jawaabaya cabdi anas wallaahi run ahaantii hadda xilligan la taagan yahay oo ah iid waxaa u badanaan dhihi karnaa carruurta waayo nin walba oo weyn xilli maalin walba iska jartaa fursad badanna wuu haayaa balse xilliga maadaama maalmaha u dambaysa ay tahay ilmaha xoogga saarnaa sidii macaamiisheenna noogu badan carruur waayo inkastoo dad waaweyn jiraan haddana dadka waaweyn habeenkii u badan yihiin maalintiina carruurtaan fududaynaa maadaama ilmaha ay habeenkii seexanayiinoo xilli dambe waa gaarnaa ilaa lix saacaan gaarnaa mise siddeed saac magaalada waa nabad in badanaan biibaxa iyo dhib ku soo shaqaynay balse hadda waddanka xaalku waa iska degan yahoo wax saa'ida ma jiraan ma garan qaar ka mid ah dhallinyarada timaha loo jaray iyo kuwa hadda sugaya oo aan kula kulmay mid ka mid ah meheradaha magaalada beledweyne ayaa waxay v o a uga warameen dareenkooda ku aadan diyaargarowga ciidda soonfur maasha allah dareenkayga hadda farxad aad iyo aad u weyn baa ku jirto oo ciidda waanu soo dhaweynaynaa waanu isku diyaarinaynaa maasha allah maasha allah haa timajirahaan jooga feelkaan ku jira inaan madaxa lii jiro aan ku qaatin oo hadda ciidda farxaddeeda aan meeshaan u fadhiyaa sida madax liigu jiro waan isu diyaarinaa maasha allah faalka waxaan fadhiyaa hal sac iyo bar hadda aan fadhiyaa aniga aan sugayaa timaha inaa lii jiro oo midba mid laga sii horeeyo cunug yarbi nin weynbu hal waa si loosoo kala horeeya timaha madax laiskugu jirayaa anna intaas way iga soo horeeyeen wixii ka dambe hadda anigaa fuulaya madax lii jiraya maasha allah tii hore biibaxa waa jirti oo roob waa jirti laakiin sidan way ka duwanay waa ku dhawey horta maasha tamijaraha waa feel ayaa ugu jirnaa macnaha ciidda ayaa isku diyaarinaynaa inkastoo ciiddan ciidihii hore oga duwan tahe marka ciidda ayaa isku diyaarinaynaa hadda macnaha maashana waa mashquul marka waa isdiyaarinaynaa ciiddan ciiddii hore oga duwan tahe haddii aan fiirina timaha ayaa qurxisanaynaa timaha ayaa diyaarsanaynaa ciidda ayaa u diyaargaloweynaynaa inkastoo ciiddan ciiddii hore oga duwan tahe ciiddii hore dhulkii qalan inaa ku ciidna ayaa rajaynaynaa maasha allah inkastoo macnaha oo waddanka oo magacaygu waxaan dhi cabdullaahi xubiim cali xamid maanta waxaa xaafadda kushinaa deganaya dabcan hadda xaafadda waxa halwadaaga joogaa saaxiibkii mukhtaara aan macambilna leeyahay xoogaa si fiican ayuu isu dhoweeyaa timajirihiisa timi casri way oo juug degan si fiican u dhaqaalaya ciidaa isku diyaaraha ciidan ciid wallahi ciid ciidan ciid kale kala duwan ciidan soonka wuxuu lagu soo aaday soon juug degan oo soo qabow een ma ciidan ciid insha allah waxaan rajaynayaa ciid fiican noqoto xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne haatana dhegaystayaal aynu jallaacno dhinaca kaalmaha heesaha
magaalada boosaaso waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey koobka bisha ramadaan ee barakeysan ee kubadda cagta ee loogu talagalay bishaasi in lagu maamuusay u dhexeeya dhalinyarada xaafadaha magaaladaasi oo ku aadanaa isdhexgalkooda tartankaasi oo ka socday afar garoon oo ah kuwa habeenkii iyo maalinkiiba lagu ciyaaray magaaladaasi ah waxaa wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf uu ku wareystay maxamed cali yuusuf oo ah iskuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka bari ee puntland waxa uuna ka waramayaa sida dhalinyaradaasi tartankaasi ay uga qayb qaateen kaasi waxa uu ahaa maxamed cali yuusuf oo isku dawaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka bari oo u waramaya wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa washington tartankan wuxuu ka socday ilaa afar goobood oo kala duwan oo magaalada boosaaso ah islamaraantaana loogu talagalay bisha ramadaan ahmiyadiisa ugu weyn ahayd dhammaan ciidamada amniga iyo dhalinyaradu siday uga wada shaqayn lahayn si wada jira amniga iyo deganaanshaha deegaanka ayuu ku saabsanaa afartaa ciyaarood ama koobna way soo gabagaboobeen oo bishii ramadaan unbay ku sibnayen tartanka waa lasoo gabagabeeyey weliba caawa ayaa lasoo gabagabeeyey marka maxamed tartankan intuu soconayey maxaa idiin soo baxay oo natiija ah maadaama dhalinyaro badan ay garoonka soo bixdhaafiyeen oo soo daawasho tegay runtii saddex waxyaabood baa noo soo baxay arinta ugu weyn waxay ahayd arintu in dhalinyaradu ay u baahan yihiin goobo sportska iyo wix lamida in la dhiirigeliyo mararka qaarkood waxaa nagu dhacaysa inaanu dadka celino xataa garoomada oo ogolaan weyno iyadoo cabsi coronavirus ay jirto dhowr kun oo qof garoomada qaarkood ay soo cabirayeen soo buuxinayeen waxaa kaloo nooga muuqatay in dhalinyarada uu ka muuqday bisayl iyo faham mataqaanaa horumarka deegaanka uu ka muuqday waxaa kaloo meesha kasoo baxday inay si dhow u wada shaqayn karaan dhalinyarada iyo iyo laamaha amniga iyo dhammaan laamaha dowladda ee kala duwan dhalinyarada ku kala guuleystay tartankaasi ka kala socday garoomada kubadda cagta ee magaalada boosaaso maxaa abaalmarino ah oo loogu talagalay oo lagu bixiyey munaasabadii lagu soo gebagabeynayay tartamadan ciyaaraha way kala duwanaayeen dhammaan tartamadu nidaamkooda kala duwanaayo cidda maalgelinaysa qaar koobab iyo bilado iyo abaalmarino gaara la siiyey qaar abaalmarino lacagabaa la siiyey maadaama koobabku kala heer duwanaayeen iyo dadka maalgelinaya shirkada iyo hay-ada dowladda ka mida qaarkood ay maalgelinayeen marka abaalmarinta waa lagu kala duwanaa qaar baa lacag helay oo lacag lagu abaalmariyey qaar baa biladihii iyo koobabkii iyo dhar sportis iyo wax kaleeto oo lagu dhiirigeliyay baa jirta waxaan ka baranay tartankan intuu socday maxamed in dhalinyaro badan oo aad u tiro badan ka kala imaanaya xaafadaha magaalada boosaaso ay soo daawasho tegayeen tartamada kala duwan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaa ka tirsan tahay maxamed waxaad sheegtay hadda hadalkaaga ku jira in dhalinyarada oo aad u xiisa qabaan tartamo noocan oo kale ah marka bishan laga yimaado ma jirin boosaaso muddooyinka sanadihii ugu dambeeyay in tartamo noocaasa dhalinyarada loo qabto oo xaafadaha laga kala keeno si dhalinyarada loogu jiheeyo sboortiga qorshihiina maidin ku jiraa in tartamo sidaan oo kale ah oo bisha rabadaan keliya aan la qaban ee dhalinyarada kale loo qabto garoonka kubadda cagta boosaaso lagu qabto garoomada kale ee lagu qabto magaalada boosaaso ee galabtii lagu ciyaaro oo kale iyo habeenkii oo kale insha allah qorshaha waa noogu jirtaa sida hadda noogu jirta koobo badan oo soo socda inaanu qabanno oo aan dhalinyarada ku dhiirigelinayno arinta ugu weyn oo in laisdul istaago u baahan waxa weeye garoonkii weynaa ee magaalada boosaaso ayaa wuxuu u baahan yahay dib u habeyn iyo dayacatir in lagu sameeyo haddana guddiyo loo magacaabay arrintaasna dowladda iyo mataqaanaa shacabka reer boosaaso ay gacanta ku hayaan waxaana rajaynayaa arrintaasoo gaab badan ka jira in la dardargeliyo weliba dhinaca shacabka loona kaco garoonka dhammaystirkiisa haddii garoonka la dhammaystiro weji ka duwan wejigan ayay dhalinyaradu la kulmi doontaa runtiina wuxuu door weyn oo muhiima ka cayaari doonaa horumarinta dhalinyarada iyo in dhalinyarada la jiheeyo waayo balwadda ugu weyn oo dhalinyaradu ay leedahay ama camalka ugu weyn waa arrimahan entertainmentiga ama sports ku horreeya kubadda u horreyso runtii wakhti badan bay geliyaan juhdi badan bayna geliyaan aad bayna uga helaan wax badan oo dhiifoonna waa lagaga nabadgelaya markaas sida aan qabo tartamadan sanad kasta ayaa qabataan bisha rabadaan dhalinyaradana abaalmarinaa la siiyaa sidaasaa lagu kala tagaa rabadaanka kale ayaa ku dhasha tartamo noocaasa la qabtaa marka wasaaraddiina dhalinyarada ciyaaraha ee puntland waxaa jira dhalinyaro heerka labaada iyo heerka saddexaada oo tartamadan ciyaarayay marka dhalinyaradaasi ma qorshayseen inaad soo saadhaan oo kii sera c ahaa in sera b la keeno kooxdii sera bda ahayna ee la geeyo qorshayaasiina ma ku jiraa in dhalinyarada aad dalacsiisaan maxmed ha runtii waxyaabahan koobka ka baranay bay ka mid ahayd dhalinyaro badan oo xirfadlayaal ah oo runtii aad noo cajibiyey oo runtii aan aragnay hibadooda kubadda iyo halka ay gaarsiisantahay ayaa meesha ka muuqday rag badan oo staijka ay joogeen sanad iyo laba sano kahor kor uga kacay oo isdiyaariyey oo jirkooda dhisay oo runtii ka muuqatay sports ahaan inay horey u socdaan waa qasab way u gudbayaan sera b way ka baxayaan sera a bay aadayaan kuwa sera c bay kasoo baxayaan sera b bay kasoo baxayaan gobolada sida hadda la qorsheynayo xataa ilaa sagaalka gobol puntland kooba baa la qabanayaa marka halkaasay kusoo bandhigi doonaan waxaan u malaynayaa heer gobol iyo heer degmo iyo heer puntland in dhalinyaradaas qaarkood ay fursad u heli doonaan ay ka ciyaari doonaan runta ugu weyn ujeedada ugu weyn oo ahamiyadda aan kala hayna waxay ahayd in halkan laga soo saaro jiilashii bedeli lahaa jiilashii hore sportska ragga u ciyaari lahaa heer degmo heer gobol ilaa heer puntland inay halka kasoo baxaan runtiina wax badan baanu ka baranay aad baan uga mahadcelnay dhalinyaradu doorkii ay ka qaateen arrintan intuu tartamadaasi socday maxaa dhalinyarada caqabada ah oo la oran karaa waa ay dul istaagtay intay tartamadaasi kubadda soconayeen waxaa jira dhalinyaro kaleo xaafadaha kala duwan ka yimaada oo mararka qaarkood kooxda laga badiyo ay meeshaasi foodo ka bilowday qas iyo isku dhac dhinacyada dhalinyarada ah marka tartamadaas intu ay socdeen arrimahaasi ma jiraan maxmed wallahi horta sida caadiga adduunka taageerayaasha iyo dadka sportska adka u xiiseeya way dhib badan yihiin sida hadda la socoto manchester united iyo liverpool cayaartooda waxay u baaqatay xamaasadii taageerayaasha iyagaa baniday cayaaraha qaar way imaanaysay in xamaasadda ee dadka taageerayaasha ay ka fara badato cayaaraha qaar xataa waxaanu go-aaminay inaanu xadadnay ama diidnay dadka qaarkood taageerayaasha inay galaan sababa la xiriira mataqaana arinta coronavirus oo dowladu coronaviruska dowladdu amar ka soo saartay iyo anagoo diinayna inay isku dhacyo taageerada ay wax lamida meesha ka yimaadaan marka markasta taageero sport soo joogo hawshiisa iyo culayskiisa buu wataa wayna jirtay meeshana way ka muuqatay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax bulo
aan ku bilaabay kooxda atletic madrid ayaa qarka u saaran hanashada horyaalka wadanka sbain ee la liiga kadib markii ay dagaal xoog leh ay la gashay kooxda asasona ay laba iyo hal uga adkaatay ugu dambeyntii weeraryahanka atletic madrid louis suares ayaa kooxdiisa ka badbaadiyey niyadjab weyn oo ciyaartaasi kala kulmi lahayd maadaama uu daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta dhaliya goolka guusha inkastoo atletic madrid ay maamulaysa ciyaarta haddana kooxda asasona ayaa ku hormartay gooldhalinta waxaana daqiiqadii toddobaatani shanaad u saxiixay ante buntmiri hase yeeshee madrid oo culays weyne xilligaasi uu soo food saaray ayaa goolka barbardhaca waxaa u seexay rener lord daqiiqadii siddeetan iyo labaad guushan ayaa atletic madrid u horseedaysa inay horyaalka ku hogaamiso siddeetan iyo saddex dhibcood kadib soddon iyo toddoba kulan oo ay ciyaartay waxaana laba dhibcood ay ka sarreysaa kooxda real madrid oo ku jirta kaalinta labaad oo iyana hal iyo eber uga soo adkaatay kooxda atletic bilbao kooxda tababara diego simone ayaa maalinta axadda ah ee ugu dambeysay xilli ciyaareedka sbain waxay la ciyaari doontaa kooxda real fladalid halka kooxda real madrid ay iyaduna martigelin doonta kooxda villa real dhinaca kalena rajadii kooxda barcelona ee ku guulaysashada horyaalka wadanka sbain ayaa soo idlaatay kadib markii guuldarro naxdin leh ay kala kulantay ciyaartii shalay ay la ciyaartay kooxda saltafiga waxaana guuldarrada soo gaartay barcelona ay markiiba buuq ka dhex abuurtay garoonka camnew taas oo salka ku haysa mustaqbalka laacibkooda leonel messi tababaraha barcelona ronald kuman ayaa aaminsan in ciyaartii shalay aysan noqon doonin ciyaartii ugu dambeysay ee messi ee garoonka camnew heshiiska uu messi kula jooga kooxdiisa barcelona ayaa ku eg dabayaaqada bisha juun ee soo socota iyadoo ilaa iyo haddana labada dhinac aysan gaarin wax xisaafgarad ah waxaana messi uu hore u sheegay inuu sugayo dhammaadka xilli ciyaareedkan ka hor inta aanu gaarin go-aan ku aadan mustaqbalkiisa kooxaha manchester city iyo weliba baris san germain ayaa labaduba isha ku haya go-aanka uu qaadan doona messi dhinaca horyaalka ingiriiskana kulamadii la ciyaara waxaa ugu xiisaha badnaa ciyaarta dhex marta kooxda westbrom albion iyo weliba kooxda liverpool waxaana kulankaasi guusha ku raacda laba iyo hal kooxda liverpool agoolka guusha waxaa liverpool u dhaliyay goolhayahooda alison isagoo kooxdiisa kusoo celiyey rajadii ay uga mid noqon lahayd afarta kooxood ee ugu sarreysa horyaalka wadanka ingiriiska waxaana liverpool ay u dagaalamaysaa booska ka qaybgalka koobka horyaalada yurub ee champions league kaasoo ay ku wada loolamayaan chelsea iyo weliba lester city tottenhamna waxay laba iyo eber ku sagootisay kooxda wolverhampton astonvillana waxaa saddex iyo laba uga adkaatay kooxda crystal balace halka kooxda ugu hooseysa ee sheffield unitedna ay hal iyo eber ku quusisay kooxda everton ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxda manchester united ayaa ku horeysay wadahadalada difaaca kooxda napoli kaledila kulabali kadib markii uu go-aansaday inuu ka ciyaaro horyaalka wadanka ingiriiska inkastoo jiraan dhowr kooxood oo ay ka mid yihiin kooxaha real madrid iyo barcelona oo ayaguna rajo ka qaba saxiixiisa kooxda liverpool ayaa iyaduna dadaal ugu jirta hanashada saxiixa difaacan hase yeeshee manchester united ayaa sheegtay in laacibkani uu ka garab ciyaari doono xilli ciyaareedka soo socda difaacooda harry maguire sagaaliyo labaatan jirkan ayaa lagu wadaa in manchester united ay kusoo iibsato adduun lacageed oo gaaraya soddon iyo sagaal milyan oo geni xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
haatanna aan dib ugu laabanno dhinacii kaalimaha heesaha
guud ahaana barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo asaar cabdi axmed ba waxaan idin leenahay nabadgelyey isma dhaafno